فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa dhow waxaan idinkugu soo gudbi doonno waxaa ka mid ah ku dhowaad toban yugaandhees ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo lagula egtay shabeellaa hoose faahfaahin ku aadan weeraro mujaahidiinta ay maanta fuliyeen ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa caalim la dhashay sheekh ayman addawaahiri oo ku dhintay xabsiyada dalka masar faahfaahin ku aadan wadaadkaasi ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonnaa odayaasha iyo waxgaradka degmada saakow oo soo dhoweeyey howlgalkii lagu laayay saraakiil u dhashay imaaraadka dhuwaxa sidoo kale qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ehelada gabadhii dhowaan lagu gubay muqdisho oo dowladda federaalka ku eedeeyey inay marin habaabinayso kiiska gabadhooda gacanku dhiiglihii falka geestana la doonayay in la fakiyo shir jaraayadu ay qabteen oo ay qodobkaasi uga hadleen ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa shacabka magaalada jigjiga oo loo kadeeday safar ayaabey axmed iyo xaaskiisa ku tageen magaaladaas xog ku aadan qodobkaas ayaan idin haynaa farmaajo iyo shariif sheekh axmed oo eedeyn culus u jeediya xasan gurguurte kuna eedeeya keligii talisnimo war-saxaafadeed ay soo saareen ayaan idin haynaa bulshada magaalada boosaaso oo la dhiban itoobiyaanka ku batay magaaladaas kuwaasi oo nadaafad darro horseeday waxaan idin haynaa qaar ka mid ah dadka magaalada boosaaso oo arrimahani ka hadlaya
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag barnaamijka dhuwaxa wareysiyada ku soo dhowaada isaga oo faahfaahsan qodobka ugu horeeya aan soo qabanno ku dhowaad toban yugaandhees ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo lagula egtay gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta qarax la beegsadeen kolonyo ciidamo yugaandhees ah kuwaasi oo sahay u waday askarta yuganda ee jooga deegaanka golweyn ee hoostaga magaalada buulamareer qaraxa wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa danow iyo golweyn waxaa la xaqiijiyey in goobtaasi la dhigay lix askari oo yugandhees ah qaraxa ayay ku dhinteen sidoo kale laba askari oo yugandhees ah ayaa si xun ugu dhaawacmay waxaa sidoo kale jira in mujaahidiinta ay kolonyadaasi ka gubeen laba gaari oo taaw ah kuwaasi oo ay wateen ciidamada yuganda shabeellaha hoose maalmihii lasoo dhaafay yugandheeska si aad ah ayaa loogu dhiig bixinayey maalinkii shalay ayay ahayd markii sidoo kale saddex askari oo yugandhees ah laga dilay ka gadaal markii ay ku safrayeen inta u dhexaysa deegaanada shalambood iyo danow dhanka iyo gobolka bakoolna ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen isbaaro ciidamada maamulka koonfur galbeed u tiilay afaafka hore ee degmada xudur ciidanka ayaa kala cararay kadib markii rasaasta ay ku bilaabeen ciidamada mujaahidiinta waxayna galeen dhanka iyo degmada xudur فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا barnaamijka dhuwaxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa odayaasha magaalada saakow iyo waxgaradkeeda oo si aada u soo dhoweeyay howlgalkii lagu laayay imaaraadka ayaan idiin soo wadnaa saraakiil ka tirsan balse markaan caalim la dhashay sheekh ayman addawaahiri amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacidada ayaa wuxuu ku dhintay xabsiyada waddanka masar waxaa ka waramaya walaalkeen salmaan axmed
رحل الكريم عن العيون والغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا
aad baad u mahadsan tahay waxaa waddanka masar ku geeriyooday allah u naxariistee moxamed bin moxamed bin rabiic addawaahiri oo ah da'da ka yar الشيخ أيمن الظواهري هجاميها جود مجاهدين القاعدة شيخا لقو مقعبو محمد أياها مد كمدة دعاة مسلمين عان كها عالم كإسلام ك سيجارة ودن كمصر إن بدن أو كمدة نلشي سنة قوقاتي جالشة يحبسية ددك دعاة يو مسلمين لقو لباتي كفرا ودن كمصر سنديه أدن بينا حبسية أيو كجري شيخة wuxuu ku dhex dhintay gudaha xabsiyada wadanka masar halkaasoo xaalad caafimaad darre ay ku haysatay muddooyinkii u dambeeyey inkastoo faahfaahin rasmi ah aan laga helin waxaana geeridiisa iclaamiyey ee rag aad uga agdhow ee sheekha iyo qoyskiisa oo isticmaala baraha internetka sheekh maxamed adawaahiri waxaa xusid mudan inuu yahay da'da ka yar sheekh ayman adawaahiri waxaana sheekhu sanado badan ku xirnaa xabsiyada wadanka masar walow markii dambe labada kun kow iyo tobankii markii wadanka masar iyo wadamo ka mid ah caalamka islaamka ay ruxeen banaanbaxyadii guga carbeed loogu magacdaray sheekha uu ka mid noqday ee rag ducaad ah oo xorriyadooda dib u helay hase ahaatee labada kun saddex iyo tobankii ayaa mar kale sheekh maxamed adawaahir iyo mashaa'ikh kale oo ku sugan wadanka masar dib loogu celiyey ee xabsiyada ee maamulka siisi ee uu ku leeyahay wadanka masar ilaa ugu dambeyn uu halkaasi ay ku geeriyoodo waxaa sheekha lagu xusuusan doonaa inuu kaalin ku lahaa dagaalkii jihaadka ee wadanka afghanistan lagula galay midooda soofiyeed waxaa sidoo kale uu sheekhu ahaa daaci la jahara ee xaqa iyo kelimada xaqa ah ee waxa uu ku mutaystay in xabsiyadaas ee sanadaha badan uu ku qaatana waxay ahayd inuu mar waliba sheegi jiray kelimada xaqa ah waxaana uu ahaa ninaan xaqa la gamban sidaba laga dheehan karo muuqaalada ee bannaanka u soo baxay oo muujinaya isagoo hortaagan ee mid ka mid a ee garsooriyaasha ee wadanka masar kelimada xaqa ahna ee ka horsheegaya ee ah in allah diinkiisa la isku maamulo geeridiisana saacadihii ugu dambeeyey aad ayaa looga hadalhayey baraha bulshada marka laga soo tago nashaadka dacwiga ah ee uu sheekhu lahaa islamarkaana uu ku suntanaa uuna ku mutaystay in sanadaha dheer uu ku xirnaado jeelasha wuxuu sidoo kale sheekhu leeyahay mu'alafaad dhowr ah oo kaga hadlayo qadaayaad kala duwan oo intooda badan ee xoogga saaraya qadaayaad ee mucaasir ah oo xilligan ee taagan waxaana da ahaan uu sheekhu ku geeriyooday toddobaatan iyo kow sano waana da'da ka yar sheekh ayman addawaahiri amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida insha allah warbixinno intan ka faahfaahsan oo ku aadan ee taariikh nololeedka sheekh moxamed addawaahiri raximahullah iyo tadxiyada iyo nafurka uu u sameeyey faafinta dacwada islaamka waxaan kusoo gudbin doonaa barnaamijyada iyo wararka ee soo aadan ee idaacada islaamiga alfurqaan صحبا ليلقى في النعيم صحاب صحابا ليلقى في النعيم صحاب
لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتوى waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa shacabka magaalada jigjiga ayaa waxaa loo kadeeday safar waabe axmed iyo xaaskiisa ay ku tageen magaaladaas shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada jigjiga ee caasimada dhulka soomaali galbeed ayaa wajahaya cadaadis xoogan oo uga imaanaya ciidanka itoobiya wararka ka imaanaya magaalada jigjiga ayaa sheegayay in kumanaan askari lagu soo daadgureeyey wadooyinka magaalada kuwaasi oo ilaalinaya ammaanka abey axmed sida ay sheegeen dad ku sugan jigjiga waxaa hakad ku jira dhammaan isku socodka gaadiidka dadweynaha xaafadaha magaalada waxaana wadooyinka taagan ciidamo xabashi ah iyo sidoo kale kuwa maamulka mustafa cagjar gaadiid siday dad waayeelo ah oo aada u xanuunsan ayaa lagu xanibay wadooyinka jigjiga waxaana la diiday in bukaanada la geeyo isbitaalada waaweyn ee magaalada jigjiga kumanaan kun oo ka mid ah muruq maalatada magaalada kuwaasi oo ku noolaa waxa ay maalintii shaqaystaan ayaa guryahooda ku xaniban kadib markii la diiday in dadku suuqyada uga shaqo tagaan socodka waabey axmed ku tagay magaalada jigjiga ayaa waxa ay sababeen intaanoo dhibaato ah shalay ayay ahayd markii sidaanoo kale ra-iisul wasaaraha xabashida u booqasho ku tagay magaalada goday oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ay etoobiyaanka xooga ku haystaan وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada ah ayaana weli ku guda jirnaa farmaajo iyo shariif sheekh axmed ayaa eedeemo culus u jeediyey xasan gurgurte iyagoona ku eedeeyay keligii talisnimo siyaasiyiin horey usoo hogaamiyey dowladda federaalka ayaa eedeemo kulul u jeediyey xasan gurgurte oo ah madaxweynaha dowladda federaalka war-saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen maxamed cabdilaahi farmaajo iyo shariif sheekh axmed ayay uga digeen waxa ay ugu yeereen khilaaf iyo kala qaybsanaan hor leh waxaana xasan sheekh ay ku eedeeyeen in uu qaadayo tallaab keligii talisnimo ah dalkeenu wuxuu haatan taagan yahay isgoys adag oo ay khatar ku jirto midnimadeena dhuleed iyo madax banaanadeena wadada keliya ee looga gudbi karana uu yahay in lagu wajaho wadatashi isqancin iyo isu tanaasul waxaana u muuqata in madaxweynuhu uu ka leexday wixii lagu balamay taasna waxay keeni kartaa in uu dalka galo xaalad kala qaybsanaana iyo khilaaf hor leh ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalk ayaa xasan gurgurta ku eedeeyay balanfurka iyagoona u mahad celiyey saciid cabdilaahi deni madaxweynaha maamulka puntland eedeymaha kasoo yeeray farmaajo iyo shariif sheekh axmed ayaa kusoo aadaya xilli guddoomiyaha baarlamaanka uu ku howlan yahay wax ka bedelidda waxay ugu yeereen dastuurka oo ah ajanda ay gadaal ka riixayso filla soomaaliya shalay ayay ahayd markii sidaan oo kale shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore dowladda federaalk xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ay sidaan oo kale aad ugu jeediyeen gurgurta فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي odayaasha iyo waxgaradka magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxa ay soo dhoweeyeen howlgalkii lagu laayay saraakiil u dhashay imaaraadka wariyeene maxamed sheikh ayaa wareystay odayaasha بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيد أركتان حردي مقدشة كنت ألا جوردن وإمارات كي نقول لي الحمد لله الحمد لله إلهي وحولي هلا إيه حمد النقو وهلا يقول شكري أمة إلهي إذن أبو روان هاي هلا يقول حمدي آدبان وحن وحن حمدنا إلهي إذن كيسا مقوش إنت لك إيه النمعة إنت لك iyo cadowga intaa leeg meesha ilaah ku dilay oo ummadda ilaahdankiisa ka reebay allahaa ayaanu xamdi naqaynaa waxaanan leenahay ilaahayow noo siyaadi oo meel walba oo saliibi iyo murtad oo joogo sidaa u dil waa sidaanu arkayno waa guul ballaaran waa nimco soo siyaaday waa guul ilaahay kani sidaas baanu arkayaa adeer ma garate waan gartay nabadoon maxamed jimcaale een, dowladda imaaraadka carabta soomaaliya waxay ka taageeraysay dhanka logistikada ama tababarka ciidamadii ayada tababartay maxay ummadda soomaaliyeed usoo kordhiyeen alxamdulilaahi waxa weeye een, horta dowladda la yidhaah imaaraadka isma naqaan waxa weeye gaal bay ka daba ordaysaa dullaal waxay u tahay maraykan waxay dullaal u tahay yuhuudda waxay u tahay habar gaaloo dhan ayay waxay tahay magac muslimna sheeganaysaa muslimka sidii loo dubanayay iyo dullaal ka tahay marka horta eh, imaaraadka la sheegaya iyo qadarka iyo nooca weeye waxaa daliil u ah kelmadda aan leeyahay oo markhaati aan uga haystaa kuway ayaga la dhasheen oo maanta habar gaaloo dhamma isugu tagtay markay ilaadankiisa eley ay aarsadeen oo ay iska dileen ilaadankiisa eh, falastiin ayay du- se- se- waxay geeyeen diyaarada hadiyada ayay yuhuudda u geeyeen horta taasaa u maraga marka imaaraadka waxa weeye isma naqan waana isbaranaynaa bilowgiina way arkaan ninkan yaman buu soo qarribay ninkan hadda ninkan hogaaminayo wuxuu soo qarribay suudaan soomaaliya inuu ku darsado uu doonay wantaana waxaa gaalnimada u geynayo hunguri waa u geynaya halkaa dhuuntaa lagu dhegay ilaah baa ka barina waaba lagu dhegay kuwa lamida allah ku dhegay marka ilaahay wuxuu u keenay xukunkii habeenkii la abuuray loo xukumay iyo meeshuu ku dhimo lahaa ayaa halkaas ahayd meeshuu ku baktiyey ku kasta oo gaalo u shaqeeya oo magac islaam ka soo no asagoo shalay nikaax ku dhashay ka soo noqday ee gaalo u shaqeeyey sidaa ayaa loo dilayaa ilaahayna kitaabkiisa asagaa soo diray asagaa ha lagu dhaqma yidhi diini waa midaan wax kaloo la qaata male waxa ay sheegayaanna huhaayay waxba kama jiraan waa kuwa shareecadii duminaya magaa islaamku arkayaa gabar eh, xijaaban oo cawradeeda asturtay ninka share- shareerka ka qaadaya oo mar kufsanaya oo mar zaydii oo jooga inta indhaha ka xiray horteeda ku kufsanaya markay iska qabto gacnihii ka gooyey ee saa ku kufsaday waxay noo keeneen weliganna waxaanan maqlan waxaasay keeneen marka waxa weeye adeer waxay u keeneen ma jiraan ma garad waan gartay ugu dambeyn maxaa baaqa ah oo aad u diraysa ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah dadka ilaadankiisa soomaaliya way kala baxeen niman waxay raaceen kitaabkii iyo amarkii ilaahay iyo sunnadii nabiga sala allahu caleyh wasalam kuwana waxay raaceen waddadii ibliiska hadday murtad yihiin hadday masiyaa u saagan yihiin hadday guddoomiye kooxaad yihiin hadday madaxweyne yihiin hadday yihiin kulli waddadii ibliiskay qaadeen waxaan leenahay oon ugu digaynaa waxaad la diriraysaan waa allihii idin abuuray waxaad la diriraysaan waa kitaabka ilaahay waxaad la diriraysaan waa sunnadii nebi moxamed sala allahu aleyh wasalama waxaan idiin sheegaynaa nin ilaah la diray guul heli maayo ogaada ma aha meeshan waxa lagu maamulaa qabiil ma ahan ma ahan ilaadankiisa hebel taageer ma ahan alle ayaa lagu taageeraya haddaad alle idin abuuro diidaanna waa baaba'aysaan allah sheegay annagu waxaan qaadanay weli ha ka dhiganina gaalada ee waxaad raacdaan waddada ilaahay halkaasaan aadnay waa kow kuwa soomaaliya loo soo diray marka oo soomaaliya loo soo diray waxaan leeyahay oo gurguurta u weeyahay inta laan sheegatoo dhana laan oo midda badda bixiso ay hadda ugu daran tahay waxaan idiin sheegaynaa haddaad ka noqon weysaan oo toobo keeni weysaan oo toobadu waa furan tahay insha allahu tacaalaa seefta dheer ama gacanta dheer ee mujaahidiinta idin gaaraysa oo islaamka waxa weeye waadna arki doontaan digniintaa waa idin sheegna ilaahayo waa u sheegna ogow haddaynaan toobo keenin wixii idinku dhaca waad arki doontaan marka intaas waxaan uga soo gudbaya warkaan ku noqday farintii ilaalinkiisa baaqa aan diraya wuxuu yahay war toobo keena war war ma soomaaliya magacaa la yidhaahdo toobo keena war ilaahay u soo noqda war ilaahay caasinimadiisa ka leexda war gaalada ka hara haddaad dibadda jirtaan iyo haddaad gudaha joogtaan cidda warkayga maqli doontahay ka soo noqda oo allihii idin abuuray oo sagaal bilood calool idinku soo hayey oo mugdiga idinka soo saaro idinkoo aqloo ordayo cunno raba idinkeeno cimri idin siiyey oo caqli idin siiyey oo xoolo idin siiyey oo ilmo idin siiyey war allaha caabuda oo barta waddada ilaahay idinka rabo ilaahay waddadaas ninkii qaada jannaan gelinaa buu yidhi waddadaa ninkii qaadana naaraan gelinaya war waxaad yeelaysaa ilaahay u soo noqda war toobaddu waa furan tahay weerarkaas horta markaan horeysa weerarka weerar ilaahay subxaanahu wa tacaala usa darsaday bacdallaahi weerar dadka muslimiinta ee meelkastiyo roogan yoo darsadeen gaar ahaan noqobada soomaaliya oo muslimka e meelkastiyo roogan weerar yoo darsadeen weerarkaas markuun weerar meeliin fadhiyey ay la dabadi ahoo laku warsugaayey walaa haddaha kubahi war laku sugaayiwu ilaahay baa ka mahadsan mar lamaad i mar saddexaad ilaahay baa ka mahadsan imar lahaan koobo korna alxamdulilah ayalana ilaahay baa ka mahadsan weerarka marka may lahaa weerar sidii laku fadaay waana layn darsadi waana laku sugaay endhiiwo oo geeka dadka muslimiinta ee dalka iyo dibadba meel kastio roogaangnay oo ka faraxsanyin ku horowna ilaahay subxaanahu wa tacaala uska faraxsanye weerarkaas weerar noocaas endhiiwo yaa laha midda xigtana mayla raayoso walaalkii isa sheedada iridaaska furiina may ballanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaadadiis allah ku aqbala marka may ballanaaha weerarkaas weerar sidii lalafadaay endhiyey islaamka meel kasta us roog geeka iska faraxsanyaa horta gaalkaas nasiib xumada geeka usa kadhiidi wal mayl araa'isu bani aadan e oo nasiib xumadaas kadhiidi oo kale amaab horliin aragnay ara koro nasiib xumi gaba usa oo waxyaabihii usa buunbuunyaa isoo unka faa'iidaysana geeka baktii walaa ku horreeyon adaab ilaahay ete nasiib xumo taas ku wiin baa liin aragaan marka soomaaliya wal usaka kordhiimale wal dhibaato n hayna usaka kordhiimale dadkii may la eraa in olcoleeyay in hambalayay asan murtaad usanka wiinye an sacbayaayena dameer may la ereeye lankii amaanaa usii abaaradiis inka baktiini lera lankii dadkaas an sacbayaay in hambalayaayena geeka natiijadii arag sababta oo eh gabroosho hortio laka korkorohay hijaabkii lakuku ridahay kitaabki ilaahay hortio lakakar roogsadohay walyaw ku ero korang male walyaw ku reebo korang male hendhaxumi ololahuma laakiin maaba an kahayn maba an kahaynaba yoota baaba saas jeele marka maylanaaho wal dhibaato an hayna diinlaan an hayna gaalnamo an hayna ummaddaas soomaaliya ha ka kordhiyan male taastiyo awadi isog walkiyaasimeeyo waaba iska ogiina laakiin idii in weerdhitay mayla rais walfail ini in sameeyaan mas an gobadaayaan an maleeyaan idini natiijadii hadda aragtay wal dhibaato iyo diinlaan iyo gaalnamo an hayna soomaaliya ha kordhiyan mal araga ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah gaar ahaan wilaayaadka dadka jooga siday u soo dhoweeyeen weerarkaas safayle safayle safayle weerarkaas dadka muslimiinta e migi weerarkaas usadhii gaal mayl ara asri ee laka dhamaay madaxdiis dadkii murtadka hay gaalada dabadhelfan hayna madaxdayo iyo ragii mayl araayo ka faanayeen magacba magacdoyo an la baheen haddii gorgor ereen haddii maga kale anka weereen rinji kastoyo hasmariyeen rinji agaar lay hasmariyeen rinji gaduud lay hasmariyeen magac kastoyo la baheen ragiyo ka faanayeen iyo madaxdiyo gebka erang dadka muslimiinta safay lehan dhawaayan safaylan anka faraxsanyiin en may mayla rais meel kastiyo roogan dal iyo dibidba geeka mayla rais banaanbaa xoog leh ku jar weerarkaas laha ka dhawaayo ugu dambeyn maxaa baaq ah oo aad u diraysaa ama fariin ah ummadda soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysaa ummadda soomaaliyeed oo idhageysadaas intii mayla raay taradud i shaka ka jarto ardow walaan isku kunagadaasana mase ka jaraasan le ha kunagadowka dan adduunye dan aakhar siinga gaalnamow islaangnimo ma'a walaa iyo ilaahay inku tawbasheena furaaga antiinga ka jara hasku kunagada antaasa siinlana may wahaa mayla raayuse dhurwe mayla rayhi laf injegin dhowr sano ka hor hayta meelyaala bogsheeb arra ka jara yaha gaade afka geliye canjale ciridka ku duraas dhanaga ku duraas korshee dhiigha ku bahe dhareershee ha bahe waxyaabahaasa ma ing maleeye wal laftaha ku baheen wal laftaha ku baheen ang maleeye walaagaya dhunjiya waana kan is aamohoy is dhunjiyahoy isilay gaala haddii isin weerdhiten inay wal siin gobadaas ang maleeyaseen geega gebroogiin hortiinka korkorohoyd kitaabkiin qur'aanka hortiin mayla raay kaadada isku kutirohoyd wal gaalnima ang haynayo hosiin kordhoysi maleh ogaateen aragteen hoo shalay kedi siinkahayd may siin lanaa dadka soomaalida wadanka roogaan islaam banaanshaybaa surinya waakay dadka weliba mayla raayusa bahala garkakuku surun may siin lanaa ilaahay subxaana wa tacaala an tawbasheena dadkii lafta injegan eeray dhiiggii korshooha kubaahi dhunyaay ingnagateng gebroogin la korkoraw anka faraxteen diintiin harkalusku kutiraw anka faraxteen gaalo gaalow ogaani hor baan ogayn laakiin mayla raay dadkii isku dhaafi shalay islaamnimo sheegadaay walaa geekiyo suubiyohoyaan gaalyo an weerdhidohoyaan garabsadohoyaan ogaada walaa isan la dagaalamo hoytaan guulihiisiin abuurday umaaya al-shabaab al-shabaab walba anka waalateen qof ogolaadaw mal aragaw gurishay intii lahaweerara geeri isumeelanka odanay misdukaanshay lahaweerara dadka dukaanshay misgeelshay haweerari la kabiirayo garabsiyaayo owlaadiis aradiis iyo hoolashay afka saaraw malsiin ku helaw dadka diinka ilaahay ha ka duuli iyo garab siideen diinka ilaahay afka saarteen ogaada walaasan la dagaalamo hoytaan ilaahaygi siin abuuriyuma al-shabaab ma'e dadow may siin lanaa hadda halkan tawbiisiin furun hadda halkan tawbiisiin furun ilaahay subxaana wa tacaala an tawbasheena gaalnaman anka dhamateen dhamashadiinna gee'i galabaa jarta ilaahay intaw basheenaha diintiin haagnagada ilaahaygan haagnagada marka ugu horeysa soo dhowow ugaas maxamuud warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أم الدين ودين صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد أولا إلهي سبحانه وتعالى ومهضنينا أدرى وأدوى إن شاء الله وكل على عهد إسلامي الفرقان وأدوى إن شاء الله ugaas maxamuud sidaad u aragtaan weerarkii cuslaa ee dhowaan ka dhacay xiro goordan oo lagu xasuuqay saraakiil u dhalatay dalka imaaraadka iyo kuwo kale oo oo ay soo kireysteen imaaraadka جزاك الله خير الجزاء أدروا أن رنتي أن ويرر كاسي oo xeradii goldan ka dhacay oo lagu baabi'iyey madaxweyntii imaaraadka runtii aad iyo aad ilaahay baa ku mahadsan waa haddee waa kulley ma dhihi karaa farxadda runta aan soo gaartay baan koobi karna ma ahan ilaahay baa ku mahadsan mar koowaad iyo mar labaadba runtii nimanka khaalaasi meeshaa galay oo hawshaa qabtay oo haddee ilaahay subxaanahu wa tacaala qulubtoodii haddee qulubtan ay shaafiyeen nimankaasi ilaahay waxaan ka bayan inuu ilahay shahaadooda ka aqbala insha allah maxaa yeelay nimankaasi runtii waxa ay naga fujiyeen wax la koobi kara maaha farxadda runtii maalintaasian soo gaartay iyo habeenkii hawsha ay dhacday runtii dadka islaamka ah wax islaamna uu ku farxo runtii oo aad iyo aad ugu farxo ilaahay subxana wa taala ku mahadsan alxamdulilah runtii arrinkaasi haddee waxaan maanta kusoo sheegi karna ama war keliya aan ku dhihi karno ama aan soo koobi karna maa xaqiiqatan qulubta ilaahay baa og runtii hadda yarow macna insha wararkaasi waa waa arrin runtii aad iyo aad u qulubtana u shaafiyay ahayd ilaahay baan ugu mahad celinaynaa mar walba iyo mar saddexaad iyo mar afraad ciidamada soo tababareen kolley soomaali waxaa tira ili wax arkaysa ilaalma ka dhan dadka muqdijooda maanta naga siiyo anaga xaqiiqatan annagana waa ognahay waxyaaba ay qabteen waxay dadka inay dhishiraarka ka qaadaan oo islaamkii ay dumarkii ay ay xijaab ka dhigaan inshaarka ay ka qaadaan bilaanka naagihii aan dumarka ayo insha mu'miniinta oo islaamka ah ay meesha ay ku fadeexayaan oo ay wada qaarkood u goystaan inay xoogaanba runtii waxyaabaha laga soo sheegayo wax soo koobi kara ma xaqiiqatan nin hadda qaraabo aan nahay oon saaxiibo aan nahay oo ila joogo jubbooyinkan oo hadda muddo meesha caafimaad u tegey khalaasiye wallahi wuxuu suday meesha meel hadda nin maanta wuxuu yidhi nin maanta nin wax un ku jiraan yidhi oo diin ku jirto habeen bari kara muqdisho maanta maxaa yeele waxyaabaha maanta meesha yaal ninkii arkuu yidhi xaqiiqatan wuxuu yidhi wax loo adkaysan kara maaha caafimaadkan u tagi yidhi waxaa yaabaa ta aan daawadii soo dhamaysay u dhowdahay waa soo laabtay wallahi waa kelmadda alla yaaba u ishaa ninka odayka allah siiya marka een adeerow kolley een dadka reer muqdisho kolley maanta waxay waxay indhahooda waxayaan kolley wax maanta een la dareemi kara ma aha waxay soo kordheen ciidamadaasna waa nin walba waa dareemi karaa ninkii maqan iyo ninkii joogba marka waxay soo kordheen wax kale maahane waxa waayaan wixii di- islaamka uu ku caqabad ku ahaa oo diinta kitaabka alla diidirayd ayay soo kordhiyeen wixii gaalada ay ku farxaysayna waa hayaan marka inshaalla kole jaazidoodana ilahi subxana wa hadda waa heleen waana dhammaystirma insha allah wuxuu dhibana waa dhammaystirma haddii laa ilaha ilahi idinka gacanta islaamka mujaahidiinta ilahi subxana ku cadaabaya adarban insha allah ugu dambeyn maxaa baaq ah oo aad u diraysa ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan baabaan u diraynaa soomaaliya waa dadka adduunka jooga dadkaas dadka waxaa la yidhi waa laba firqo waay xaqiiqatan laba firqo waay seeda fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir aa yidhi labadaa firqana maanta dad uma qarsooma nin kitaabka alla subxaanahu watacaala u dhimanaya waa taaganyahay waa muuqdaa weji- waddihiisa waa la yaqaanaa nin kitaabka alla subxaanahu kan ka soo horjeeda waay oo dagaalamahaya marka waxaan leenahay dadka islaamka ah meel walba uu jooga dal iyo dibid waxaan leenahay een, ilaahi subxaanahu watacaala haloo toobad keeno hal meesha xaq uu ku jira waa ujeedaane yaa indhaha listarin kitaabka al hala difaaco naf iyo maal aan ku bixino reer muqdisho culayska maanta saaran wax kale maahane kitaabkii alle ay ka jeesteen waxaan leenahay marka ilaahay ka daga kitaabka usoo jeesta waa ujeedaan maanta ragga maanta idin hogaaminaya hogaanka sheeganaya xasan murtid waa ogtihin xaalkiisa maanta waxaad mogtaan mala xaqiiqatan wuxuu idinku sameeyey waa ogtahan ugu dambeyn maanta waxay soo socotay Muus- muuse saamiri iyo asagii ninkii kha'inka iyo sheekh ismaaciil umar geele inay baddii ii sheeg ay iibsadeen kuna daal u kaha kuna uu hawsha waday kuna lacag uu qaadanayay waxay m- kulligoos u intaa waa insha allah marka waxaan leenahay dadka islaamka khaasatan reer muqdisho waxaan leenahay indhaha yaalistirin xaqa noo jira u jeedaan ilaahay kitaabkiisa ha loo hiiliyo ilaahay kitaabkiisa ha loo dhinto ilaahay dhaqaalaha lagu bixiyo nin walba maanta jaanis haystaa maanta fursad haystaa mid intuu nool yahay fursad uu haystaa maanta alxamdulilah oo furaha gacantiisa ku jiraa laakiin maanta maalin ninka maalintuu dhinto wax laga qoraya male laakiin waxaan leenahay walbo maanta waa nooshahay een xaqa iyo baadilkana waa muuqdaa runtii wax qarsoon ma ah marka waxaan leenahay shayga xaqa waa ujeedaane xaqa ha lagu dhinto ha la difacan leenahay intaasa markii kusoo khulaasaynaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waan gartay ugaas biyay kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان دواهي والله
waan gartay sidaad u aragtaan haddaad tihiin waxgaradka ama odayaasha ama ogaasyada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka gaar ahaan degmada saakow weerarkii cuslaa ee dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaaday xeero goordan oo ku taala magaalada muqdisho halkaas oo lagu tababarayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka weerarkaasi ee, mayn aragaane weerar sidii lanka talagali aan dhihi inuu is-eegi ilaahayaana ka mahadsan oo nin suurta geli in sidii lanka talagali aan dhihi weerarkuisu yahay weerar oo ilaahay nimcadiis i fadli iyo la kahelayo wal badan oo saraakiil eh oo nimankii imaaraadka ee oo hankooy inay shareecada islaamka dumiyaan la dagaalamo xijaabka dalka hantidiisna la dhaca ankooyey antaba baraay niman murtadiina iyo ku- iyo caloolshaqaystayaal ay shaqaysaayaan iyo meel laka gali waan laka baabi'i ilaahayaana kama hadsan ilaahagii taasayna suurta geliyaana kama hadyaana waa nimco iyo fadli dheerada ilaahayna sii taasay may wahaa mayn argaana inay sidii lankataagadan dheeri ilaahayna an kama hadyaana waana nicmo oo nicmooyinka ilaahay oo lahankoobo korno kumid awna siyow Ee, may mahadda alla aha in geedka aan inkagu wiinayey oo imaaraadka hadireen weliba sarkaalkii wadan dhowr wadamo iska hayshadi yaman soomaali wadamo badan iska hayshadi geedka meelo ka bakti ilaahay ka mahadsan in qamaasigi meelo galina maylaha ilaahay shahaadadiisa ha ku aqbala ilaahay shahaadadiis shahaadadii oo ti ilaahay aqbalay ilaahay orostii kanooda kawaala ee may kale lanaa wal iatama la balaawlayo waalku badan insha allahu iyo haween ho ilaahay maga rab gaala ma sheegay in murtadiintooba ee wadanka islaamka iyo islaamka hagardaabayaan oo lugooyaan fara kula bahan ho kula baha waayaan ma sheegane taasay walba mahayna hoyo wal taraayan ciidamadii hataba baren ee gobol ahaa la jeey ee arag dansi la waali waliyaqaban iyo hadhiibeen walku qaadani ee dagaaladii coos weyne caad masagawaa wala argaas gobolkaas- ma- wala saaba kormee saraakiil iyo hataba baren hang meelo bakti oo laka jiidiyo wali waa dhiiban hang meel islaamka ka galantu galiw haddana wali dembe iyo sheena insha allah insha allah islaamka lisa galaan wal aaqibatu lil muttaqiin aaqibada islaamka la dambe doonta wadanka kan wadanka islaamu shariica islaamka la kamaamul u doona laakiin diidigna kullay taba galantaano deeras oo oo kala hayna intiin deeras ku baa man sheeganay madan qadar iyo imaaraadka nimankan wadanka hata ka duuli awli muslimiinta ha ka duuli hadda etoobiya badan wal siilileey may waha iyo ku damboyta ani maalgeli aan isaalata ee wadanka may fadaase dhaqaalihi hantidii islaamka shidaalkii iyo dhaqaalihii islaamka lahay iyo meenka talagalay in islaamka laga burburiye ma in sheegane insha allahu ilaahay idin sheedi kaan ahayna hadda hare goorda leybu ah wadanka kiisho in shaadi kala doono insha allahu ilaa rab waan gartay sida adiga aa ka dhawaajisay weerarkaas waxaa lagu dilay moxamed baarak oo ka mid ahaa taliyihii isku haystay dalalka soomaaliya yemen ninkaas maxaa dhibaatooyin ah oo ummadda ku hayay aada is leedahay
lankaasay ummadda may kahaayay isku eday walwarsaw dadka dhan ogeyn ma waalay dadka isu tababaraay dadka geeka la dagaalamahayo shareecada islaamka xijaabki in kitaabki laka dhaqama adka la dagaalamahay han is tababarahay waa isu tababarahayna may wahaa diinta ilaahay sidii laka nuurka ilahay laka damay fadi nuurka ilaahayna madamaw caqibadan muslimiinta iskule insha allahu marka aqabada ummadka usan kahaaya araga haytaan ciimadan geeg wadanka ka duuli adoosha shaqaystayaalka eh lanka tababarahay dhaqaale ka biyahay hamiiga aan surun yaa usaa marka aqabad usahay macnaa sada muuqsaal ku dhan ahaa ka geeka oo ma eh laaraw ma eh haan isku dambeeyan insha allahu saasi isku darar weel doona imaaraadka soomaali dulmi lahan kordhiyi ma warkeel mahan kordhiyin waasaan kordhiyi may wahaa in gabdho oo muslimaadka eh in shareerka lagu qaada fisqiga la kafaafi shareeca islaamka laga maamulna wadanka sohon lanka dhaqama iyo inshaani ma uusan inshaani male cid kastana ku warqabta eebadii ha tababareen oo bulshmitaarka lahay haata guryo galow balaanto kuufsadow iyo dhaqanxumadoodan insha allah waana ku qobade haddii kore ku qobadi dadka ku qobadaan rooga waana ku qobadi doona insha allahu ilaa rab ugu dambeyn maxaa baaq ah oo aad u diraysaa ummadda soomaaliyeed ummata soomaaliyeed oo muslimiinta ama indirey adowga ha ka duuli oo han duuli naftiyo i maasho i diintiyo in iyo la dagaalaman jihaadkan asurman ilaahay kalaamshaysa koranaqda lankasta oo ilaahay kalaamshay aado oo kitaabka ilaahay ka dhaqamada guulayso doona aqabadu si dambey doonta may lahaa in la surma araga haytaangeeka dhabkiyaala wadanka lahanjiidahay in balaanshareel lagu qaadahay badihii ardan in la gaadahay oo indamboyti shamageed badda hadda ka hor afardakooda mara dhiibilari hatana shamageeti indamboyti aragaasan taasoo oo asa garguurta asaxee nafti shirki jabuuti labaatan sideedii december hayti usiyo ismaaciil umar geela dalaal khaayinka ismaaciil asaxeen markii asaxeeye yaa la kula gali ismay fadaaya in lahamara hadasha imayka jaray ee un etoobiya walmandiidini laakiin meeli ee martiya iyo meel kale eh hadasha imayka jaray anama in kooy wayti marka ma somaal roogma raasi hadeeg la ku hadi oo intisan jiran jiru micnaha walaagi fadaaya la kuku mari mahayna diida ma qaba marka ummatu muslimiinta ma sheegay haana si araga haytana ilaahay in dhawaada ilaahay laakiin dhawaada usi liibane dalkan uni le badda uni le qadar maroogas imaarad maroogas itoob maroogo doonta burundi maroogow uganda maroogow jabuuti maroogow anta maroogo doono insha allahu una soomaaliya nare iskasaana etoobiya isgorona todoba boqol sano ku hore dagaalamaani ogda hal maalin waa guulaysana dowlad almaani oo calanla in dagaalamaan waa dalil in dagaalamaan iyo mayseen laansareetimar oo arsabo jarto sagaalo kilomitr geedka oo un ilaahay kitaabtii haysan oo kelimad laa ilaa in dagaalamaan insha allahu raacidun waa kasugu doon arsababo waana deelan insha allah
waa tahay dhuux ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ah el furqaan ayaadna ka maqlaysaan ehelada gabadhii dhowaan lagu gubay magaalada muqdisho ayaa waxa ay dowladda federaalka ku eedeeyeen inay marin habaabinayso kiiska gabadhooda gacan kudhiiglihii dilkaasi geystay ee gabadha gubayna la doonayay in la fakiyo shir jarayd ay maanta magaalada muqdisho ku qabteen waxa ay ka warameen waxyaabaha ay tabanayaan odayga dhalay gabadha la gubay ayaana bilaabaya waxaan rabaa halkan soo fadhiista inaan ka hadlo awalan dhibka loo geystay gabadhayda oo marka hore la dhihi jiray luul cabdicasiis maantana lagu magacaabay marxuubad sidaas darteeda dambiilihii naxariis laawihii oo sharaftii ugu yimid oon gabardhayda gacanta ka saaray inuu ku raaxaysto uu ku istimtaaco ayaa wuxuu sameeyey waxaad ka dheragteen dheragsan tihiin waxa yaandar ah marka dambiilihii waa la qabtaa la yidhi laakiin markii oon la qabtay waa hadlay dhaamaa amniga un umaad celiyey waxaan dhahay waa la qabta maane waa la keenay gabadhan asay sugaysaa marxuumadan waxaa ilaahay qadira waa la keenay diyaarada hoosteed baawul cusaab oo qaboojiilaha loo geey sidii marti sharaf la sugaayo oo kale ninaa meesha ka hadlay oo amniga wuxuu ka tirsaa ma aqaan dhahayo difaacu le ninkaan dambiile ma ahan eedeysana waay awalin meeshaas waxbaa ka soo baxay iyadoo la ogyahay lasoo qabtay oo baxsaday ninkaan lasoo qabtay hadda dambiile aan sugaynay in isla markii maxkamadda la saaro oo lala xareeyo koo iyo toban maalmood ayay ku jirtaa gabadha farinjeerka isagana waxaa la geeyay meel oo mukefla u ku raaxaysto haadaa laysa haadaa cadaala cadaalad ma ahan cadaalad aan filay ma ahayn intaan inay gabadheeda ku jirto aniga ahayn frijer isagana qol mukefla la geliyo oo loola dhaqmo sidii oo nin oo tourism camal ah sidaas darteeda soo qabashadiisii waxay kaliftay in mukef la geliyo gacanta naba sugid ayuu ku jiraa la yidhi maxaa loogu dhegaya nabasugud maxay maxay maxay waynaysaa wiilkayga gabadhayda ninka gabadhayda cadaalada ka sugayso cadaaladan sugayna annaga in la marsiiyo isla markii maxkamad lasoo saaro dembigu waa qiraal wuu qirtay waana cadye sababta nabasugudda ay ugu dhegan tahay awalan ma sheegi kara aniga kolley waxba iska jiro waana laga dheragsan yahay maraba inaan wax ku dheeraado ninkii la rabay in maxkamad lasoo saaro relakisaa lagu siinayaa meel waxaa lagu leeyahay xabsi cusub oo meeshaasaa la geliyay oo been ah sidaas darteeda waxaan codsanayaa in cadaaladii la horkeena ninkan waxaa wadanka ku jiro oo magaalada iyo meediaha dhammaan internationalka dhammaan odagii ciddii hadala wala hadala baan aan la leenahay waxbaan bixinayn lacag waxaan loo baahnayn iyo futuud oo dad oo oo ka muuqato sunnadii ayaa meeshii wax aan loo baahnayn oo iyaga iska wadwadaan awalan wax la dhahay ma jiro diyo wax la dhahay male wada hadal cadaaladda waxaan ka sugaynaa in deg deg gabadhan cadaaladda ay hesho firjari ku jirtaa isaga inuu ku raaxaysto guri meel mukefle iyadana ay ku jirto firjer oo hadda maanta waxaa dambe lahay waa la bixinaya hala bixiya ninkaan raacnay ninkii oo soo abray markaan fiirinayna waa waa garanay sidaas darteeda diyo ma jirto wadahadal ma jiro cadaaladaan rabnaa gabadhi cadaalad u raba aniga wax kalena mana karaay anaga aniga iyo dhammaan ehelka xanuunso dhan gaba in lala duwo ninkaas cadaalad la marsiiyo hadduu cadaalad lahayna gooni waay labo midda kale haddii la waayo cadaaladda meeshaan waddankan oo hadda mas-uulka ka ah rasuulka wuxuu leeya alayhi salatu salaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyatihi waa naqaana dhammaan diinta hadday wax lahayn ninkaan lacafina halii sheega axkamulxaakimiin cadaaladiisan baaqanaynin axkamulxaakimiin cadaaladdiisa ma baaqanayso sidaas darteeda mar dhow kama hadlin meediha waxaa la rabaa nimankan la jaan wareegayo oo waa waxaan ergaan u dirnay iyo waa dhowdhowdahay iyo wadahadalaan garanay iyo lacaga aan sheegnay iyo war waxaas nin ma imanayo aniga cadaaladaan raba lacag ma ugu baahna aniga maxaa yeelay qaab daradu u gubay feerey ma sawirka war inuu ku raaxaysto u talagalay way duwan tahay gabadheeda sidaas darteeda haddii cadaaladdan la waayo ama ay daado banaanka u soo dhigaya guri zambuus ninkii dubta ayaa cunay in gabadhii banaanka loo soo dhiga ay kogoosto halagu geeyo xabsiga saasaan dhihi lahaa lianna waxay ugu jirta xabsiga maxay tahay xabsigay ku jirtaa gabadheeda oo frijer maxaa keenay samariir waay isagana uu meeshaan banaanka taagnaado ma dhici karto diyo iyo wadaadal horta in la niyeystaa ka hore na dhan ma jirto maba la niyeysanayba awalan saas ogaada hadda korna waa dhahay haddana waa ku celinaya mar dambena waa ku celin doonaa gabadhan cadaaladeeda inay hesho waay ninkan hadduu mutaysan yahay wuxuu mutaysan yahay cadaaladda hala soo hormariya waxaa lagu leeyahay mudanu waay kan war waxaan waa qiraar khiraal waayo wax walba iqraar hataa wax walbaa yaalo insha allahu gabadhii talaajada inay soo bix inaan kasoo bix banaankan soo dhigo hago goobta ninkii oo gubay iyo dadka raaliga ka ah maxaa yeeley asukuutu calaamatu ridaa baa la yidhi aamusnaanta waxay kamid tahay waxyaabaha raalli lagu yahay dadka qofka markuu wax khalad sameynayo haddaa ka aamus adiga sukuuta raalli baa ka tahay sidaas darteeda ilaahay halaga baqo annaga ilaahay ka baqno awal nafteeda naftiina waxaan isku dardaarmaynaa cabsidii allah subxaana wa tacaala fadhiga la fadhiyaay waxaa weeye beeshii sheekhaaleed qadiyadda loo fadhiyaana waa gabadhii marxuumadda ahayd ee la wada ogaa waad maqlaysaan soomaaliyay dadkii ahalka iyo qaraabada u ahaa ninkaas isaga ah intaba waad wada maqlaysaan wuxuu codsaday aabbaheed horta isagaa iskale dee talada inta alla ka sokaysa isagaa iskale isagana dalabkiisa iyo codsigiisa waad maqlaysaan waa in ay gabadhayda luul la odhan jiray markii hore haddana meydka ah allah u naxariista ee kiiskaasi inuu cadaalad helaan rabaa buu yidhi annaga isbagta abaana gashay ama tuhumo abaana gashay hay-adihii shalay soo qabtay inay soo qabashadii lagu haysto oo ay rabaan caawa inay sii daayaan oo lagu qanciyo سأبقى فخورا بإسلامي
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaan markaan maraynaa magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaa waayihii lasoo dhaafay iyo sannadihii tegayba aada ugu badanayay dadka etoobiyaanka ah ee ku qulqulaya magaaladaas warbixin uu dhowr sano ka hor soo saaray maamulka puntland ayay ku sheegeen in dadka etoobiyaanka ah ee ku qulqulaya gobolada waqooyi bari ay ku dhow yihiin in ay ka bataan dadka soomaalida ah magaalada boosaaso ayaa kamid a magaalada ay sida xaddhaafka ah u tageen etoobiyaanka dadka magaalada boosaaso ayaana ka cabanaya nadaafad darro ay horseedeen etoobiyaanka waxayna sheegeen in badi ay yihiin dad karistaan ah
wallaahi niyow dhibaatooyin aad u badan bay magaalada ku hayaan waxaa dhacday maran etoobiya aaday baa dhacdayoo isku mid ma nihin marka etoobiya loo eego in marka soomaaliya loo eego marka soomaaliya loo eego wax ruula ama sharci ah ma leh markii la soo gelayo weeye soomaaliya laakiin etoobiya taa ka walba dhaqaajinaysid ama marka haddaan ahayn muwaadin u dhasho etoobiya waxaa dareemi kara qofka etoobiya aaday waa dareemi kara marka waxaan leeyahay dadkan ahna laka qabto dhibaatooyin aad u badan bay magaalada ku hayaan hadday noqoto dhan caafimaad iyo hadday noqoto dhan bahalkiiba aad bayna uga hayaan middeeda kale dad mataqaanaayey waxa waaye aan nadaafad lahaynoo dhanka nadaafadda laftirkeedu aad bay uga bahalkaysan yihin karaa hal mid baa looga saari karaa taas waxay tahay in loo sameeyo ruul ama sharci qabanaya ayaga taas baan anugu dhihi karaa oo kaantaroolada laga soo gadbayo ama jekbontiga in mataqaanaay la dhigo mataqaanaay sharciyo aad qabanaya dadka soo gudbinaya hadday noqon lahayd mataqaanaay dadka mataqaanaay gawaarida wata iyo hadday noqon lahayd dadka keenaya intaba sharci baa qaban kara wadanku wuxuu leeyahay sharci iyo kala dambayn marka sharci iyo kala dambayn waa in loo sameeyaa system iyo nidaam qabanaya waa in loo sameeya wey dadkaas cidda waxaan odhan lahaa haddee meesha la yidhaahdo boosaaso hadda boosaasaatay waana la ogyahay joogista ay joogto keliya dhibaatadu maaha ay dalka ku hayso nadaafad xumay dalka ku haysaa cudur bay ku haysaa hadda saddex saacoo habeennimo halkaa haddaa martid waxay dhooban tahay derbiyada iska wada hurgaan iyagoo niman iyo naagaba leh magaaladii oo dhan waxaa weeye karaacadii baa cunaysa oo dadkii cunaysa waa dad aan nadaafad lahayn waa dad aan muslimiinba ahayn waa dadka haddee iska dayacanoo cudurrada keenaya waa dad haddii ilaahay dhankeeda kuu leeyahay guryihiina hadda ayagii baa qaatay oo xaafadihii xitaa ciyaaladii bay cuneenoo qasheen baa lagu leeyahay oo albaabka waa soo garaacayaan cunnona siiyay leeyihiin hadday ilmo yar yara guriga ugu yimaadaan ilmahana waa dilayaan waana baadaya suuqyadii hadda maalindhaweed halkaa dhoweeyo wiil yara watay mid baa inta yar dhoweeye ma tahay haa goortu suuqu ku soo gaaro halkaa bulshada bartankeeda reer puntland oo dhan dhexdeeda uu marayo buu ka degtay siyo war lacagtaydii siisuu cunugiibuu jiq dara naf yar baa lagaga fijiyey waa meeshaasoo sidee xitaa ciidankii joogo puntland marka reer puntland waxaan dhihi lahaa maalinba balaayo ay soo dhowaystaan balaayadaasaana dalka uga hadhee war nimankaa ha la yska saaro
dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid la mid ah intaan dib isugu maqli doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
هداني إلهي بعيد العمى السامي